mid ka mid ah baabuurta dagaalka amisom ayaa maanta degmada wardhiigley ku jiray wiil yar oo afar iyo toban jir ah oo lagu magacaabi jiray sakariya xasan maxamed aabaha dhalay wiilka iyo dad goob jooga ahaa ayaa u sheegay v o a in gaariga jira wiilka iyo kolonyada kaleba aanay wax gurmad ah u fidin wiilka islamarkaana uu wiilka ku nafbaxay goobtaasi waryaheena caashe ibraahin aadan ayaa qadka teleefoonka kula hadashay xasan maxamed magas oo ah aabbaha dhalay wiilka iyo aasiya cabduqaadir maxamuud oo ay daris yihiin qoyska dhibka gaaray islamarkaana arkaysay sida shilka uu dhacay waxaana hadalka ku horeynaya aabbaha wiilka dhalay wiilka dugsiley oo ahaa dugsigu ka yimid marka dugsiga ka yimid xaafadda dukaan xaggeysa ayuu oo aan waxa uu dirsaday dukaanka ayuu kasoo baxay abeen oo kasoo baxayna baabuurka ku dhacay baabuurka ku dhacay muxuu ahaay baabuurka waaweyn oo oo amazon wadata waaye baabuurka aniga gurigaan joogay be guriga waxaa saddex boosaa noo dhexaysa guriga laamiga ragga joogjoogka ahay oo laamiga fadhiyey ayaa u qayliyey haddii qayligii oo maqli waayey oo iska orday nambarkii gadaal ay ka qoreen nambarkaasaa la qoray markaasaa la yimid an ciise wiilkay soo la wadan keena an laakiin goobjoogayaalka waxay yidheen baabuurkaasi isagoo xowli ku socdo ayuu yarki ou marsibiyadii ka dafiya yidheen aw mana joogsanin wa ninkii goobjooga ahaa qabtii goobjoog aheedaba haddaba ila joogta sidii ugu dhacay iyadaa kuu sheegi doonta gabadhii meesha joogtay haye way way ii sheegi doontaa adi marka hore ii dhamee marka gaarigii inay amisom leedahaa laguu sheegay marka yaa kuu keenay wiilkii wiilka waxaa ii sheegay nin oo gurigaas m masibiyada guri oo jooga ayaa oo saan u fiirinaayo ayaa ii sheegay haye marka maxaa laguu sheegay joogeen haye wiilka dukaanka oo kasoo baxay yidheen markuu dukaanka kasoo baxay oo wadada galaayin waana waana qabsadeen waana ma wiil meesha ku ayaa ma ahan wiil oo aniga aan adeegsadayo dukaanka waxay iga soo gadaayo ahaa meeqa jir ahaa wiilka afar iyo toban jir waay haye marka inkastoo waktiga yimid haddana isaga gaariga ma arkayn maa lagu yidhi maxaa lagu dhahay gaariga waa dardaryo lagu yiri aniga m nin oo hadda warkaasaasu toosi kara me dadkii goobjooga ka ahayaa qab ila joogta qabtaasay wareesta ani taasaan ku wareejiya laakiin ani anigu maqli alcaan oo ahay marka wiilka gaariga meel kadisa ah ma meel jiiruu kasoo baxay mise gaari jidka soo hayuu ahaa wiilka dukaanow kasoo baxay gaarigaa si kibir kusoo gali waa arki waaye wiilka waxa waaye markay dukaanka kasoo baxay iyo gaariyo oo xogii ku socdo ayaa isku dhaceen waa gartay hadda marka dhibkaas aan kugu dhiiba gabartii goobjoogta eedaan kugu dhiiba waa ta waad iigu dhiibi doontaa marka dadkaasi waxaan ka codsanaa soomaaliya o dhan u ka maqan yahay anna waa iga maqanya soomaaliya o dhan ay ka maqanya dadkaasi dad aniga bareere hataa aniga waxaan rabay haddii oo waxaas dhaceen inuu ii joogsado waa rabay wiilkay dhulkay ku jiideen mana u joogsanin taasaaba igu xun laakiin dadweynaha waxaan u sheegayaa dadkaas saas ay wax u galayaan inaan waxna laga qabto haye yaa marka fariintaas ujeedinaysaa fariintaas waxaan ujeedinaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dawladda ayaan aan ujeedinaya halka hadalkaas inaan wax laiga qabto dawladda wax iga qabato dawladda haddii wax iga qabataan rabaa aniga kaas oo saas la yeelayo oo hataa xasilooni la sameey waayey dawladday u taalaa dhibkaas i gaaray dawladda a iga mas-uule dawladda maxaa rabtaa marka in ay ka qabato wiilkaaga gaarigaas amisom uu jiiray maxaa rabtaa dawladdu in ay ka qabato arrinta waxaan ka rabaa sharciga dawladda sharciga u dhisan ummadda soomaalida qaanuunka soomaaliya u dhisan sharciga dawladda inay wixii aqliga inay iga saarto amaka in kastoo dhacay oo sabab oo ku dhacay sababtaas dadkaas inay leeyihiin ay ku cadayso nimankaas saas wax ii galeen waa tahay xasan waa ku salaamaya waxaad ii dhibtaa bal qofka goobjooga ahaa ii dhib a ku dhiba haata alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam yaa ila hadlaaya waxaa kula hadlaya gabar soomaaliyeed ee wiilka cunuga ka dhintay la dirisa ee kasoo horjeedo magacaaga maxaa la yidhaahdaa magacayga waxaa la yidhaahdaa aasiya cabduqaadir maxamuud aasiya marka adiga shilka uu dhacayay ee wiilkaas yar uu gaariga ku jiiray ee xasan uu dhalay xaggee joogta adiga aniga waxaan ku sugnaay laamiga woo i hor socday inanka haye sidee wax u dhaceen marka haddii aad arkaysay cunuga aniga in yar oo iga horeeyey laamigoo gooyay dukaan oo gala anna islaaman aan la taagnaay haye marka uu soo baxay oo dukaankii kasoo waajib disay soo noqodkiina baabuurka ugu horeeya wuu gudbay kan labaad muusan iska fiirin wuu soo galay waddadii marka wiilkaa waddada soo cununkii tuurmadiisii aanba ku jeestaba dhibkii markay saasooba ku dhacay kan horeeya wuu gudbay kan dambena wa- wiilka wuu kusoo xagga dh- dhankaanuu soo aaday ayagana labada way kala leexisaan laba laba dhinac ay ku kala socdeen camal iskuma toosneen marka cunuga saas calayshaankeeda wax ku gaareen oo ajaladiisa ay ku gashay amuur hadday timaadana amba hala kala dambeeyo amba hala kala horeeyo meesha wax ku dhici rabaan way dhacayaan waxaad markaa iga warantaa gawaarida meesha maraysa ee amisoomta inay wadata aad sheegteen imise gawaari bay ahaayeen saddex gawaariyay ahaayeen xabad wuu gudbay xabadna asagoo dardaray xabadna wuu ka dambeeye wuu ka leexday sida adiga aad ku cabiri kartid eh, gawaarida kale kan jiira maahane kan kale ma arki karay wiilka meesha yaalla waa arki kariyoo dadka dhinaca xageeyay shasho jiray waxay dhaheen markuu lugta dul martay ninka darawalka ah xataa inuu madaxa leexiyey oo wuxuu ku istaagay oo fiiriyey marka amuurta waaba dhacdaba laakiin waxaa laga yaabaa inay istaagaan ee dhibka ay geysteen ee dad dadweynaha kala hadlaan dad kolley ruuxur dad baa dhalay haddii xataa ay naf markaas ku jur leed ay qaadaan mar sabtar naf ma dhul maba la dhicinba oo maba loogu teginba wayba markii ay marsiiyaanba nafta ilaahay wooba ka qiblooda soomaa waxbana looma hakanin way wada carareen cidna maysan fiirin hortooday u socdeen xasan maxamed magaso ah aabbaha wiilka uu dhalay iyo aasiya cabdiqaadir maxamuud oo darisla ah cidda dhibka ay gaartay oo qadka telefoonka ugu warramay waryaheena caashi ibraahim aadan nacshucuud